waxaa maanta si rasmi a magaalada tangaariso looga furay xarunta lagu baaro tacdiyada ay galaan ciidamada booliska ee dalkani kenya ee loo yaqaana aipowa oo maalmihii lasoo dhaafay qabanqaabadeeda ay ka socotay magaalada tangaarisa munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka ee magaalada tangaarisa saraakiil ka socotay laamaha amniga ee dalkani kenya gaar ahaan gobolkani waqooyi bari iyo saraakiisha hay-adda madaxa bannaan ee aipowa iskuduwaha dhanka ammaanka ee gobolkani waqooyi bari ambasador maxamuud cali saale iyo caawiyaha taliyaha ciidanka booliska gobolkani waqooyi bari mudane cumar shuuriya ayaa dhankooda waxa ay goobjoog ka ahaayeen madasha iyadoo soo dhoweeyey tallaabada lagu furay xaruntani faaduuma cali salmaan oo ka tirsan hay-adda ipoa ayaa waxay sheegtay inay si wanaagsan ay xaruntan u hubin doonto dacwadaha ay shacabka u soo gudbiyaan maanta waxaan furnay xafiiskeeni afaraad waxaan ka furnay magaalada gaarisa waxaan rabnaa bulshada oo inay halkan loogu adeega because nairobi dhibkeeda iska badan qarashkana wuu badan yahay dadkana uma soo dhoofi karaan ilaa iyo xaggaas waxaan ogsoonnahay dhulkan dhul aad iyo aad taariikh badan u leh dhibaato badan dadka loo geysan jiray oo booliiska u geysanayaan mudane dubad cali cami waa guddoomiyaha suuqgeynta xoolaha nool ee afar iyo toban dowlad goboleed oo ku yaala dalkani kenya oo waxay xoola dhaqatada degto ayaa ugu baaqay in ciidamada militariga dalkani kenya laga saaro magaalada tangaarisa iyo deegaanada kale ee gobolka maadaama ay howlgalladooda u sameeyaan sida booliska oo kale tacadiyana ay u geystaan shacabka sida qaynuunka adduunka waxaa weye militariga inuu dibadda keli ka shaqeeyo oosan gudaha ka shaqaynin marka militariga kenya marmar waxaa loo isticmaalaa sidii booliis dadkii shicbiga aha ka dhex shaqaynayeen nin sharciga ka koreeya ma jiro waxaan codsanaynaa inay guddi baaro nadaam darrada ay nagu hayaan in la bilaabo marmar biliis ay noqdaan dadkay qabanaayeen way la tagaayin lama arkaayo meelay geeyeen lama kasa iyagana awood uma leenay dad qabtaan marka hadday shaqadii biliista soo galeen halla baara haddee wakhtiga guuxay ololka muu kala daayo inay militari ahaadaan oo dibadda ka shaqeeyaan iyo inay biliis ahaadaan oo sharciga biliista qabta labadaa mid un wey mid ka mid ah dhallinyarada ka soo jeeda degmada lagdheera ee hoos tagta ismaamul goboleedkan gaarisa ayaa dhankiisa aad u soo dhoweeyey tallaabadan maanta lagu furay xaruntan tacadiyada ay galaan ciidamada booliska dalkani kenya lagu baaro ee aipowa waxa uuna sheegay in dhibaato loo geystay walaalkii ay dacwadiisa ku kaliftay inay u aadaan magaalada caasimada ee nairobi wiilkaas iskuulka layihahda banana secondary school buu akhrisanayey markaa indha askari baa xabadda ku dhuftay wiilkii isbitaalka ayaa la keenay nimankii askarta ahaa markii aan kaalmo ka raadsannay kaalmadii kamaanan helin marka ilaahay wuxuuna waafajiyey xafiis layidhahda aipoa oo ku yaala nairobi ayaan la xidhiiray ninka askariga ahaa akhiiran waa la soo qabtay maxkamad baa la keenay hadda keeskii maxkamad buu hor yaallaa